إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى in waktiga oo qadar kooban ah waxaynu wax iska xusuusin doonaa tusaalayaal inoo muujiya nebigeennii moxamed calayhi الsalaatu wasalaam siduu uga soo baxay ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray oo alcibaada iyo sida uu xaqiijiyey addoonnimada ilaahay subxaana wa tacaala uu u jirsiiyey waxaynu ogsoonnahay walaalayaal cibaadadu inay tahay ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray jinkiiyo insiga cibaadada tawxiidka ku dhisan wamaa khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu hi jin iyo insi wax kale umaan abuurin waxaan u abuuray oo qura inay caabudaan cibaado ay ugu keliyeynayaan ilaahay umu abuurin subxaana wa tacaala inay isaga arsaaqaan waayo ilaahay isagaaba ayaaba arasaaq uma abuurin ilaahay subxaana wa tacaala in adduunyadan dusheeda ay u joogaan cunno iyo cabitaan iyo guur iyo taran iyo guryo ay dhisaan iyo beero ay falaan iyo adduun ay ururiyaan oo khasnadaha ay ka buuxiyaan waxaynu ogsoonnahay sifaadka noocaasa waxaa la wadaaga bani aadamka xayawaanaadka kuwa ugu liita way cunaanoo way cabbaan way tarmaan way seexdaan way soo toosaan adduunyada dusheeda hoy bay ka samaystaan waxaanay u dhaqaaqaan kasab iyo tabcasho siday u heli lahaayeen wixii ay cuni lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku fadilay bani aadamka iyo cidda ilaahay uu kala xukum dhigay ee uu kaga fadilay xayawaanaadkaas waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay kuwo ilaahay subxaana wa tacaala caabuda ujeeddada ilaahay u jirsiiye ay tahay rabbi subxaana wa tacaala inay caabudaan cibaadadaasi oo macnaheedu uu yahay atadallulu waalkhuduuc lilaahi subxaana wa tacaala inay noqdaan kuwo ilaahay isu dulleeya oo rabbi subxaana wa tacaala hayin u noqdo u hoggaansama cibaadadaasoo macnaheedu uu yahay طaacaة اllahi subxaanaه wa taعaalى bاmtiثaali amrihi wa اجtinaabi nahyihi ilaahay in la adeeco oo laga amar qaato taasoo ku xaqiiqoobaysa in ilaahay subxaanaه wa taعaalى wixii uu farayna addoomuhu ay sameeyaan waxa ilaahay subxaanaه wa taعaalى u diideyna waxa ilaahay subxaanaه wa taعaalى u diideyna inay ka fogaadaan oo ay ka dheeraadaan taasoo la xidhiidhsan mar walba jacayl ay ilaahay subxaana wa tacaala u hayaan iyo weyneyn rabbi subxaana wa tacaala ay weyneynayaan labada arrimood oo arkaanu lcibaada tiirarka cibaadadu ay ku taagan tahay maxabat اllaahi subxaana wa tacaala wa tacdiimuhu ilaahay in la jeclaado oo la weyneeyo qofka cibaadadiisu labadaasi ay ka maran tahayna waa cibaado tiirarkeedu ay maqan yihiin oo cibaado noqon maysa addoonka laga aqbalo oo ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarin uu kaga helo waxa ilaahay subxaana wa tacaala aynu u caabudaynaa waa jacayl ilaahay aynu u qabno subxaana wa tacaala iyo weyneyn ilaahay aynu weyneynayno ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay tilmaamaha iyo afcaasha lagu jeclaado dhammaantoodba marka koowaad ilaahay isaga ayaa ina abuuray subxaana wa tacaala isaga ayaana ilaahay ina leh oo mulkigiisa ayaynu ka mid nahay ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa wax allaale waxaa nicmo aynu tirsanayno iyo kuwo badan oon inoo muuqan ilaahay isaga ayaa ina siiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaale iyo waxaa nicmo aada haysataan ee idinku sugan ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay oo ilaahay baa idinku deeqay ilaahay isaga ayna arsaaqaa subxaana wa tacaala waxaynu cunayno iyo waxaynu cabbayno iyo wax allaaliyo waxaa nicmo adduunya aynu haysanno ilaahay isaga ayna siiyey rabbigeen subxaana wa tacaala isaga ayaa inagu arsaaqay iimaanka iyo islaamnimada dhulkan aynu ku dul soconnaa waa dhulkii ilaahay ilaahay baa inoo sakhiray subxaana wa tacaala samadan aynu hoos harhsanayno ilaahay arsaaqda inooga keenaana waa samadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax allaaliya waxaa makhluuq aynu adeegsanayno ee ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sakhiray siduu qur-aanka inooga inoogu sheegay waa makhluuqaadkii ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaasoo dhami waa kuwo addoonku marka uu u fiirsado u sababi kara ilaahay subxaana wa tacaala inuu jeclaado ilaahay subxaana wa tacaala waa alxaafid waa ka ina ilaaliya innagu awood iyo xeelad ma lihin aynu isku ilaalinno wax allaale waxaa masaa'ib iyo dhibaatooyin adduunyadan dusheeda ka dhaca ee adiga ku seega ee aan kugu dhicin ilaahay baa subxaana wa tacaala kaa ilaaliyey waynu ogsoonnahay bani aadamku siduu u yahay mid aada iyo aada u taag daran wuu seexanayaa afku halkaa kala hayaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ilaalinaya aada iyo aada buu u taag daran yahay baahidiisuna ay u badan tahay ilaahay baa subxaana wa tacaala ka qaniga ah ee bani aadamkaasi baahi tira waxay u baahan yihiinna ilaahay baa subxaana wa tacaala u yasira oo u sahla waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala inaynu jeclaano sababaya sida ilaahay wanaagga uu inoola jecel yahay xumaantana inoola necab yahay taasoo astaamaheeda ay ka mid tahay in ilaahay uu inoo soo diray rasuulkii rususha u dembeeyey uguna fadliga badnaa inuuna soo dejiyey kitaabkii kutubta ugu dembeeyey uguna qiimaha badnaa ee kutubtii hore o dhan ilaahay uu ku nasakhay ee meesha uu kaga saaray ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha addeeca waxa u diyaariyey ee nicmo ah ee kitaabkiisa uu kaga warramay ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam in badan uu sifeeyey fi laxaadiidi saxiixa waa mid iyaduna sidaasoo kale addoonka ku dhiiri gelin karta ilaahay inuu jeclaado subxaana wa tacaala ilaahay inaynu weyneyno weyneyn aynu weyneynayno awgeed aynu caabudno waxyaabo fara badan baa inagu kalifi karo inoo sababi kara waxyaabahaasi waxaa ka mid a cadamada ilaahay wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa ka sarreeya xumaan oo dhan buu ka sarreeyaa wanaag oo dhanna waa ku sarreeya awood buu ilaahay ku sarreeyaa subxaana wa tacaala daata ahaan buu khalqiga oo dhan ilaahay uga sarreeya oo makhluuqaadkiisa ilaahay kuma dhex jira waa ka sarreeya ilaahay waa alcadiim ilaahay waa ka weyn daata ahaan buu weyn yahay rabbi subxaana wa tacaala oo magac ahaan buu weyn yahay oo sifa iyo tilmaan ahaan buu ilaahay subxaana wa tacaala weyn yahay oo qadarkiisaa weyn subxaana wa tacaala qofka aan weynaynta ilaahay garan ee qalbigiisa aanay gelin ama ay ku yar tahayna qadarintii ilaahay uu mudnaa kamuu soo bixin wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi sida ilaahay u yihi subxaana wa tacaala markuu ka hadlaayey kuwii ilaahay cibaadada u gooni yeeli waayey oo xaqiijin waayey addoonnimadii ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray ilaahay subxaana wa tacaala inaynu weynayno oo aynu ka haybadaysanno waxyaabaha sababaya adduunyada dusheeday ka muuqdaan xataa nafaheenna ayay ka dhex muuqdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftaadoo qura haddaad u fiirsato oo aad dib ugu noqoto waxaa ka buuxa astaamo iyo calaamado kugu baaqaayo ilaahay inaad weynayso subxaana wa tacaala weynayntaasi oo cibaadadu ay ka dhalanayso sidaasoo kale makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala ee nagu hareeraysan kuwa inaga sarreeya kuwa inaga hooseeya iyo kuwa hareeraha inaga xiga intaba waxay dhammaantood bayna tusinayaan ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa sabab inoogu noqonaysa inaynu ilaahay caabudno xaqa alcibaada ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda waclى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlأrض rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa subxaanaka faqinaa cadaab الnaar ilahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala abuurka samooyinka iyo dhulalka isweydaarashada habeenka iyo maalinta aayado iyo calaamado addoommaha tusiya ilaahay weynidiisa subxaana wa tacaala ayaa ku jira laakiin dadka caqliga leh ayuunbaa arrintaasi calaamad ay ugu noqonaysaa ay ku gartaan ilaahay weynidiisa kuwa caqliga lehi waayo waa kuwa arrimahaasi ku garta ilaahay weynidiisa ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisu quluubtooda markii ay gashayna noqday kuwa ilaahay xaalad walba caabudaya hadday taagan yihiin iyo hadday fadhiyaan iyo haddii ay jiifaan ilaahayna subxaana wa tacaala towxiid iyo xaqnimo u qiraaya iyo xikmad iyo cilmi addoonku inuu arrimaha noocaasa gartaa islamarkaana camal iyo dhaqan uu u rogaa waa arrinta uu sharafta adduunya taakhiraba uu ku gaadhayo waa darajada u sarraysa addoonku uu gaadho darajada taxqiiqu alcubuudiya inuu xaqiijiyo addoonnimada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo uu noqdo mid qalbigiisu ilaahay uu caabudayo subxaana wa tacaala oo carabkiisu ilaahay uu caabudaayo oo xubnihiisu ilaahay ay caabudayaan oo ilaahay ku caabudaayo subxaana wa tacaala waxa ilaahay uu u sharciyeeyey ee uu soo faray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala ku caabudaaya inuu ka tago oo ilaahay daraaddi uu uga tago waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday oo dhan waa nooc cibaadada ka mid a waxyaabaha ilaahay u xaaraantimeeyey inaad ka tagto adoo ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala oo rabbi ka xishoonaaya oo ilaahay subxaana wa tacaala weynaynaya arrintaasi inay tahay darajada u sarraysa ee uu addoon gaadho waxaa daliil u ah ilaahay subxaana wa tacaala nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam meelaha uu doonay inuu inoo muujiyo mansilada iyo darajada ilaahay agtiisa uu ku leeyahay iyo sharafta iyo mudanka addoomaha uu dheer yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sifeeyey inuu ahaa addoon ilaahay cabdun lilaahi subxaana wa tacaala oo macnaheedu uu yahay cibaadadii ilaahay u abuuray ayuu ka soo baxay oo uu xaqiijiyey ilaahay subxaana wa tacaala meelo badan oo qur-aanka ka mid ah ayaa rasuulkeenna arrinkaasi uu ku ammaanay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi kelmaddaa cabdihi bal u fiirsa macnaha ay tusinayso subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah alxamdu lilaahi aladii anzla calaa cabdihi alkitaab wlam yajcal lahu ciwaja wa annahu lama qaama cabd اllah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nebiga ku sifeeyey uu ku ammaanay addoon ilaahay inuu ahaa arrintaa nebi maxamed ilaahay subxaana wa tacaala uga markhaati kacay waxaa ku jira dilaalataan laba macno ayayna tusinaysaa macnaha koowaad oo ah qofka doonaya sharaf iyo qiimo qofka doonaya mansilo iyo derajo sarraysa qofka doonaaya ilaahay agtiisa inuu qiimo ku yeesho waddada arrintaasi loo maraa inay tahay taxqiiqu alcubuudiya in la xaqiijiyo addoonnimada oo addoonku u noolaado sida ilaahay u abuuray oo u toosnaado sida ilaahay subxaana wa tacaala uu amray arrinta labada ku jirta waxa ay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay uswatu kulli mu'min fii taxqiiqi alcubuudiya tusaalaha kudayashada mudan ee uu leeyahay qof kasta oo muumini maadaama ilaahay subxaana wa tacaala uga markhaati kacay inuu xaqiijiye addoonnimadii ilaahay subxana wa tacaala u abuuray shaki kuma jiro warka ilaahay inuu run yahay qowlka ilaahayna subxaana wa tacaala inuu xaq yahay arrinta noocaasa waxaa caddaynaya oo aada usii muujinaya taariikhdii nebigeenna calayhi isalaatu wasalaam iyo noloshiisii xagga cibaadada waxaynu odhan karnaa noloshiisa oo dhami waxay ahayd nolol ku camiran cibaado laga bilaabo taxqiiqu tawxiid nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa acdamu nnaasi taxqiiqa litawxiid wa dacwatan ilayh dadka ka ugu weyn uguna sarreeya xagga xaqiijinta tawxiidka waa ka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam odhan jiray hadalkaasoo qalbigiisa ka soo fulay allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta ilaahay ow wixii aada bixiso cid celin kartaa ma jirto wixii adigu ilaahay oo aad addoonka ka celisana cid siin kartaa ma jirto haddii makhluuqaadka oo dhami ay isu yimaadaan dacwo ahaan waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu cabbaas oo inan yara o in adeerkiiya oo daabaddu saaraa xagga dambe ka saaran ku yidhi sida tirmidi wariyey yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat faxfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidu tujaahaka tacaraf ila allahi fi اrakhaa yacrifka fi shidda idaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin biاllaah inankaagana waxaan ku barayaa kelmado kelmadaha iga gunud waa kelmado qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala ilaali sharcigiisa iyo diintiisa iyo xuduuddiisa ilahay baa ku ilaalin subxaana wa tacaala ilaalinta noocaasa haddii lagaa helo mar kasta oo xaalad adag aad gasha iyo kurbad ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa iyo gurmadkiisa ayaad heli doontaa ilaahay aqoonso markaad barwaaqaysan tahay macrifo iyo garasho ay ka dhalato weyneyn iyo taxqiiqu alcubuudiya haddaad cid baryaysa ilaahay oo qura bari haddii aad kaalmo doonaysana ilaahay kaalmayso ilaahay baa kugu filan alaysa allaahu bikaafin cabda noloshiisa wuxuu ku dhammaystay nebi maxamed maalintii ilaahay u waxyooday laga bilaabo ilaa maalintuu ilaahay subxaana wa tacaala oofsaday oogitaanka tawxiidka uu ku oogo qalbigiisa iyo carabkiisa iyo xubnihiisa maalinna shirki kama dhicin shirkina kuma hadal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mana samayn kaanat xayaatuhu mabniya cala atawxiid wa taxqiiqih noloshiisu waxay ku dhisnayd tawxiidka iyo xaqiijintiisa tawxiidkuna waa cibaadada u weyn ee ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala waa nooc cibaadaadka ka mida waana cibaadada u weyn alaa lilaahi diinu alkhaalis wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin cibaadaadkii maba ansaxayaan haddaanay tawxiid ku dhisnayn wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduuna ay ilaa liyuwaxiduun waa cibaadada ugu weyn cibaadadaana qofka ugu xaqiijinta ogaa qalbi ahaan iyo qowl ahaan iyo ficil ahaan iyo cilmi ahaan iyo baris ahaan iyo yeedhmo dadka ugu yeedho wuxuu aha nebigeeni moxamed calayhi isalaatu wasalaam cibaadaadka kale ee tawxiidka ka sokeeya laakiin tawxiidka ku dhisan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuu xaqiijiyey xaqaqa alcubuudiyata lilaahi rabbi alcaalamiin haddaynu tusaale usoo qaadanno salaada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaadaha shanta ee faralka ah si aada ayuu u ilaalin jiray oo marka la eedaamo hawl kale uu ku mashquuli jiray ma jirin nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xagga masaajidka ayuu u dhaqaaqi jiray marka uu tukado sunnaha ka horeeya salaada faralka ah ee la eedaamay marka ay gaadho wakhtigii iqaamada inta ka horaysa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kaana fii mihnati ahli say sheegtay caaisha radia allahu canha kabtiisuu yeelan jiray oo maradiisa ayuu karan jiray oo neefka adhiga irmaan buu maali jiray wa kaana yacmalu calayhi الsalaatu wasalaam maa yacmalu alrajulu min bani aadama fii beytihi waxaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu samayn jiray ninka bani aadamka ka midii waxaa gurigiisa uu ku sameeye wanaag lagu sheegi jiro o dhan laakiin marka xagga ilaahay looga yeedho hawla adduun oo dhan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dhinac buu iska dhigi jiray ka u yeedhaya ayuu ajiibi jiray rasuulku kaana asraca annaasi istijaabata lilaahi rabbi اlcaalamiin wuxua nabigeennu calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu deg deg badan xagga ka jawaabista yeedhmada ilaahay subxaana wa tacaala nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaadda marka uu tukanaayo salaaddiisu may ahayn qalfoof iyo ficil iyo suuro dushaasun ka muuqato hoosta ka madhan bal kaana calayhi الsalaatu wasalaam yajidu fiiha xalaawata aliimaan wayatadawaqu fiiha alkhushuuc wuxuu heli jiray salaada dhexdeeda macaanka iimaanka waxaanu dhadhamin jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam salaada dhexdeeda khushuucda qalbigiisa ayaa ku degi jiray oo naftiisa ayaa ku raaxaysan jirtay oo waxa uu fahmi jiruu dhadhamin jiray waxaanuu leeyahay iyo waxaanuu samaynaayo macnihiisa walihaada baa wuxuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam cibaado oo dhan oo salaaduna ay ka mid tahay uu ka gaadhay maqaamu lixsaan weliba maqaamu lixsaan laftiisu waa laba martabe martabadda sare martabadda koowaad oo ah an yacbud alcabdu rabbahu kaannahu yaraah inuu addoonku ilaahay caabudo siduu arkayoo kale ilaahay haddaad arkaysood hor taagan tahay sidaad u tukan lahayd sidaad qur-aanka u akhrin lahayd sidaad ilaahay u xusi lahayd subxaana wa tacaala sidaad u samayn lahayd cibaadaadka noocyadooda kala duwan maqaamkaasuu gaadhay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maqaamka labaad ama martabadda labaad waa an tacbud allaha liannahu yaraak waa inaad ilaahay caabuddo subxaana wa tacaala adoo yaqiinsan allaha xaqaa inuu ku daalacanaayo sida ilaahay qur-aankaba inoogu sheegay tawakl cala alcasiizi araxiim aladi yaraaka xiina taquum wa taqalubaka fi saajidiin si gaara laynoogu sheegay marka aynu tukanayno ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina arko ujeeddaduna waxa ay tahay an nuxsina alcibaada inaynu cibaadada hagaajinno tusaalayaasha tusinaaya nebigeennu calayhi salaatu wasalaam cibaadada salaada la yidhaahdo inuu si dhaba u dhadhamin jiray iimaanka macaankiisana uu heli jiray marka uu galo allahu akbar uu yidhaahdo waxaa ka mid ah bilaal wuxuu ku odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida imaamu axmed iyo tirmidiya ay wariyeen arixnaa bihaa yaa bilaal walxadiidu saxiix bilaal oo inoogu raaxee fa hada daliilu ya cibaad allah annahu kaana yartaaxu fi salaa taasi waxay daliil u tahay salaada dhexdeeda inuu raaxaysan jiray inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeeda qalbigiisu uu xasili jiray qalbigiisuna ilaahay uu qaabili jiray subxaana wa tacaala waxaa kaloo rasuulkeennu uu yidhi sida imaamu axmed iyo nasaa-iya ay wariyeen wa jucilat quratu caynii fi salaa waxa qalbigaygu uu ku dego indhahaygu ay ku doogsadaan waxaa laga dhigay salaada dhexdeeda waxa aan samaynayo waxaa taasi ay tusinaysaa inuu macaansanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddaa uu tukanaayo wuxuu odhanaya dhexdeeda kaana yataladadu fiiha biاlrukuuc wاsujuud wاlqiyaam wاlqucuud wa qira'ati اlqur'an wa qowli اladkaar waa macaansanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam macaansiga noocaasiya iyo raaxaysiga qalbigiisu cibaadada uu ku raaxaysanayey waxa uu sababi jiray in raadka arrintaa laga arko nebiga calayhi salaatu wasalaam intiisa muuqata wuxuu ihi saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ibnu shakhiir sida alimaamu tirmidi uu ku wariyey sunantiisa biisnaadin صaxiix ataytu nabiya calayhi الsalaatu wasalaam wahuwa yusali اlmaqrib waxaan u imi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo tukanaya salaatu اlmaqrib fasamictu aziizan kaaziizi اlmirjal awali sadrihi aziizun kaaziizi اlmirjal iyadoo laabta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka baxayo guux guuxaasoo la mida guuxa laga maqlo dheriga aada isu laba rogaaya ee aada u karaaya waa min albukaa waa oohinta ooya nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn oohintiisu mid suraaqoo qaylo ah iyo dhawaaq koruu u dhawaaqo waxayd oohintaa guuxa laabtiisa ka bixinaysa mararka qaarkoodna ilmada indhihiisa ka daadata lagu arko wejigiisa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam cibaadada salaada maadaama uu qalbigiisu sidaa ugu xasilaayey naftiisuna ay ku indhadoogsanaysay oo uu ku raaxaysanayey tacabka iyo daalka dadku ay ka dareemaan kama dareemahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha taa tusinayana waxaa ka mid a siduu u dheereen jiray salaada aan faralka ahayn ee sunnaha ah xudayfa ibnulyamaan radia allahu canhu wuxuu yidhi sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan habeen la tukaday waa salaatuleyl markuu faatixadii akhriye wuxuu bilaabay suuratu lbaqara wuu waday waxaan idhi malaa boqol aayadood markuu akhriyo ayuu raku rukuucayaa wuu waday nebigu ilaa baqara uu dhameeyey haddana wuxuu bilaabay suuratu nisaa haddana waxa uu ka dambaysiiyey suuratu alcimraan nebiga rukuucdiisu qiraa'adiisay ku dhoweyn sujuuddiisuna sidaasi oo kale cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu markuu la tukaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sidaasoo kale ay dhacday waa kii xamili waaya idhi hamamtu biamrin suu waxaan ku hamiyey arrin xun arrintaa xumi waa maxay inaan salaada ka baxo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka tago lugaha barari jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam min tuuli lqiyaam taagnidaa dheer awgeed arrinkaa markii lagala hadlay mar cumar uu kala hadlay radia allahu canhu sida tirmidi uu ku wariyey fi shamaa'il iyo maray caaisha kala hadashayba oo lagu yihi rasuulka ilaahu nafta maxaad u daalinaysaa waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyadoo ilaahay uu ku dhaafay dembigaagii hore iyo kii dambaba nebigu wuxuu ihi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura oo miyaanay ahayn haddii ilaahay ii nicmeeyey oo ilaahay ii dembi dhaafay oo ilaahay ii xushay inaan noqdo khaatamu nabiyiina waarusul nebiyada iyo rususha kii lagu khatimay ilaahay uu ku soo dejiyey aakhira kitaabin wa afdalahu inaan ilaahay u mahadnaqo subxaana wa tacaala markaa taasi waxay tilmaamaysaa daalkan iyo tacabkan dadka u muuqda rasuulku inaanu dareemahayn hadduu qalbigu ilaahay la xidhiidhsan yahay cibaadadana uu dhadhaminayo macaankeeda uu helaayo oo qalbigu uu ku raaxaysanayo uu ku xasilo waa ilaabayaa qofku tacabka iyo daalka iyo culayska jidhka ku dhacaya oo quluubta waaweyne himadoodu ay sarraysaa ee ilaahay si xooggan ugu xidhani jidhka ay ku jiraan aada iyo aad bay u daaliyaan ilaa jidhkaasi marka dambe uu la qabsado cibaadada iyo wanaagga qalbigu uu doonayo ee uu ku raaxaysanayo nabiyuna moxamed calayhi afdal salaati watasliim haakada kaanat salaatuhu tusaalayaashaasi aynu ka bixinnay waxay noo muujin karaan sida ay ahayd salaadiisu waxaana aada uga dhex muuqda siduu rasuulku u xaqiijiyey maqaam alcubuudiya mu ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mid ilaahay caabudaya oo qura naarka carar awgeed isagoo arrinkaa u yeelaya ama isagoo janno doonaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa qalbigiisa gashay ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa iyo jacaylka ilaahay uu qabo waxaa cibaadaadkiisu ahayn se xadiidka ka muuqata shukran lilaahi tabaaraka wa tacaala mahadnaq ilaahay uga mahadnaqaayo nicamka faraha badan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey waxaa ka mida tusaalayaasha inoo muujinaya sida rasuulkeennu u xaqiijiyey maqaamu alcubuudiya qur'aanka oo ah afdalu kalaam wa axsanu xadiid wa asdaqu qowl hadalka u fadli badan warka u wanaagsan ee u runsan uu nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam xidhiidhka ula lahaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam kaana yaqra'u lqur'aan gaar ahaan bisha rabadaan fa yacriduhu calaa jibriil wa yudaarisuhu jibriil jibriil buu qur-aan ku dul akhrin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ka dhegaysan jiray jibriil baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay subcin jireen nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka siduu u akhrin jiray waxay ka muuqataa salaadiisaa sunnee habeenkii uu tukanayey waa rakca waaxida waa ragcad qura oo ku tukada albaqara wa ala cimraan wa suurat الnisa waa rakcat waaxida min salaatihi biاleyl salaadii habeenka uu tukaday nebigu alayh الsalaatu wasalaam nabigeenu alayh الsalaatu wasalaam kaana yuxibu samaaca اlqur'aan wuxuu aada u jeclaa qur'aanka inuu dhegaysto haddii uu maqlo cid qur'aan akhriyaysa kaana yakhtaribu minhu wayastamicu اlqur'aan waa ku soo dhowaan jiray qur'aankana waa dhegaysan jiray rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu nebigu soo maray habeen iyadoo abubakar iyo cumarna ay la socdaan abu muuسى aلأشcrي radي الlahu عanه oo qur'aan akrinaayo kaana xasuna xasuna sawt bاlqur'aan waxaa mid aada u cod wanaagsan markuu qur'aanka akrinayo nebigu عalayه الsalaaةu wasalaam qur'aanku akrinaya abu muusa ayuu dhegaystay abu muusana ma oga subaxnimadii buu nebigu عalayه الsalaaةu wasalaam abu muuse u sheegay qaala abu muuسى radي الlahu عanهu low calimtu makaanaka laxabartu laka taxbiira markuu rasuulku cod wanaagga ku ammaanay uhi laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri aali daawuud codkii wanaagsanaa nebi daawuud ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala mid ka midaba adigana lagu siiyey wuxuuhi rasuulka ilaahu haddaan ogaan lahaa inaad idhegaysanayso waan kuugu raaxayn lahaa qur-aanka oo si fiican baan u akrin lahaa codkayga waan sii wanaajin lahaa taasina istusnimo maaha qofka qur-aanka akrinaya ama dadka tukinaya inta taagtiisa hadduu codkiisa wanaajiyo iyadoo ujeeddadu ay tahay dadkaa uu tukinaya ama dhegaysanaya inay qur-aanka ku khushuucaan oo quluubtooda qur-aanku uu raadeeyo oo ay macaansadaan oo cibaadada ay sii wadaan waayo arrinkaa kama diidin nebigu calayh isalaatu wasalaam saxaabiga abu muusa alashcari mararka qaarkood nebigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar buu odhan jiray qur-aanka akhriya aniguna aan dhagaysteen saxaabada waxaa ka mid ah cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canh oo isaguna aada u cod wanaagsanaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man sarahu an yaqra'a alqur'aana raطban kama unzil falyaqra'hu calaa qiraa'ati bni ummi cabdin qofka doonaya inuu akhriyo qur'aanka oo u akhriyo sidii oo qur-aanku uu yahay daray sidoo imika uu soo dego hore aan loo maqalba ha u akhriyo siduu u akhriyo cabdullaahi bnu mascuud radi allahu canh nebigu wuxuu ku uhi sa bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa iqra' calaya alqur'aan ibnu mascuud oo akhri qur-aanka aan maqlo aan kaa dhagaystee qaala aqra'u calayka wacalayka unzila yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ma qur-aan baan kugu dul akhriyaa ood iga dhegaysan iyadoo qur-aankaba adiga lagugu soo dejiyey macnaa ma qur-aan baad u baahan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi iqra' calaya fa innii uxibu an asmacahu min hayri iyo akhri qur-aanka aan dhegaysto o aan kaa maqle waxaan jecelahay cid kaleo aniga aan ahayn inaan ka maqlo taasi waxay muujinaysaa walaalayaal qofku inkastuu qur-aan ka xifdisan yahay inkastoo cilmi badan qofku uu bartay oo cilmi badani laabtiisa uu buuxiyey inaanu marnaba ka maarmahayn cid kaleoo isaga aan ahayn inay waaniso oo ilaahay subxaana wa tacaala ay xusuusiso oo tadkiir iyo waano ay ula timaado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma odhan anaaba qur-aanka laygu soo dejiyey cid kale inay ii sheegto iyo inay ii akhrido uma baahni ma odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam bal rasuulku wuxuu yidhi fa innii uxibu an asmacahu min hayri cid kale inaan ka maqlaabaan jecelahay cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu akhriyey suuratu nisaa ilaa uu soo gaadhay qowl allahi tabaaraka wa tacaala fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arrinku talow siduu ekaanaya bal sawiro adiguba dadkiioo garoommada qiyaamo taagan oo qolo walba cid ku markhaati furto loo keenay kullu nebiyin yashhadu calaa ummatihi nebi kasta wuxuu ku markhaati furayaa ummaddiisii oo wuxuu ilaahay u sheegayaa farriintu ilaahay ugu dhiibay inuu gaadhsiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ayuu ku markhaati furay ummadda nebi maxamed ambiyada iyo rususha kale ay u markhaati furayaan sida ila hi wakadalika jacalnaakum ummata wasaطa litakunuu shuhadaءa calى الnaas wayakuna arasuulu calaykum shahiida nebi maxamedna ummaddiisa ayuu ku markhaati furaya aayaddaa markuu cabdullaahi bnu mascuud akhriyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi xasbuka macnaa halkaa ku jooji weeyaan macnuhu nebigu ma odhan jirin qur-aanka markuu dhammeeyo sadaqa allahu alcadiim asxaabtiisana taa ma barin sadaqa allahu alcadiim waa hadal fiican laakiin arrintu waa cibaado qur-aan akhrintaa bilowga qur-aanka iyo akhrintiisa iyo dhammayntiisuba waxaa cibaadada lagaga dayanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku bilaabinna lagu bilaabi maayo oo hadduu qof yidhaahdo waxaa sunno ah marka qur-aanka la akrinaayo in salliga nebiga lagu bilaabo waxaanu leenahay laa waa bidco sunno maaha in nebiga lagu salliya waa cibaado laakiin meelay leedahay cibaadadaasi laakiin qur-aanka marka la akrinaayo in salliga nebiga lagu bilaabo nebigeennu ma samayn ummaddiisana ma barin sidaasoo kale hadduu qof yidhaahdo waxaa sunno oo arrin wanaagsana qur-aanka akhrintiisa marka la dhammeeyo in la idhahdo sadaqa allahu alcadiim waxaynu leenahay maya arrintaasi sunno maa hadday sunno tahay nebi maxamed baa samayn laha calayh isalaatu wasalaam asxaabtiisana bari lahaayoo halkan oo kale cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu ku odhan lahaa waxaad tidhaahdaa sadaqa allahu alcadiim oo halkaa ku jooji sadaqa allahu alcadiim intaad tidhaahdo halkaa ku jooji laakiin nebigu saa ma samayna xasbuka buu dhi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi nebigaan calayhi salaatu wasalaam eegay fa idaa caynaahu tadrifaan mise waa labadiisii indhoodoo ilma ay ka qubanayso qur-aankaa oo cabdillaahi ibnu mascuud akhriyey ayaa raadeeyey waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa ayaa noolaa qalbigiisa ayaa daahir ahaa qalbigu hadduu nool yahay oo nadiif uu ka yahay wasakda shirkiga iyo nifaaqa iyo bidcada iyo uskaga macaasida qur-aanku raad buu ku yeelanaya waa ka yidhi cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu low tahurat quluubukum lamaa shabicat min kalaami rabbikum quluubtiinu hadday quluub nadiifa noqon lahayd kamay dheragteen hadalka rabbi subxaana wa tacaala akhrintiisa iyo dhegaysigiisa in qur-aanku markiiba uu iska kaa qabto in yar markaad akhrido aad ka soo istaagto oo intaaad ka fikirayso goortii aad dhammayn lahayd oo aad degdegsanayso dhammayntiisa waxaa sababaya waxa weeye waa qalbiga ayaan caafimaad qabin oo awooddii la rabay aan lahayn iyo tahaaradii iyo nadaafadii iyo noloshii iyo xooggii qur-aankaasi uu ku qaabili lahaa ee uu ku jeclaan lahaa nabigeennu calayh afdal salaatu watasliim xagga xuska ilaahay subxaana wa tacaala aynu odhan karna wuxuu ka mid yahay min afdal alcibaadaat ilaahay in badan uu inagu amray fi lqur'aani alkariim fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun oo ilaahay uu sheegay qofka xusa inuu ilaahay xusaayo ilaahay baa soo hadal qaadaaya oo ammaanaaya oo ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala ajar weyn oo xadkiisa aanu sheegin inuu u diyaariyey cidda samaysa wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat acadda allahu lahum ajra cadiima acadda allahu lahum makfirata wa ajran cadiima ragga iyo dumarka in badan ilaahay xusa ilaahay wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar weyn waa inta in leeg allahu aclam waxa ilaahay wax weyn uu ku sheegay allaha cadiimka ah waa wax weyn oo weynadiisa inagu aynaan qalbigeenna ku tasawuri karin carabkeennana aynaan ku cabiri karin cibaadadaasi waxayd cibaado nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladihiisao dhan la socota kaanat min camali yowmihi wa leylatihi kaana yanaamu calaa dikri illaah ilaahay xuskiisa ayuu ku seexan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wayastayqidu bidikri illaah waxa uu ku soo toosi jiray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ilaahay xuskiisa alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii wa adina lii bidikrihi waa adkaartu akhrin jiray markuu soo tooso hadduu masaajidka gelayo hadduu ka baxaayo hadduu musquul gelayo hadduu ka baxaayo hadduu gurigiisa gelayo hadduu ka baxaayo haddii maro cusub uu gashanaayo haddii bil bil cusubi ay bilato haddii ay dabaylo soo dhacaan nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu meel dego haddii meel uu fadhiyey iyo majlis uu ka kacayuu ka istaagaayo kaana yadkuru allaha subxana wa tacaala waxaa arrinkaa inoo sawirtay oo si fiican inoogu muujisay caaisha radia allahu canha markay tidhi kaana anabiyu yadkuru llaha calaa kulli axyaani xaaladihiisoo dhan buu ilaahay xusi jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi innahu la yugaanu calaa qalbi wainii la astakfir llaha fi lyowmi miata mara boqol jeer baan ilaahay maalintii aan astakfir llah aan u idhaahda oo aan weydiistaa inuu asturo oo icafiyo bal waxay sheegeen asxaabta rasuulku ridwaan اllahi calayhim sida imaamu tirmidi wakayru ay wariyeen annahum kaanuu yacuduuna linabiyi calayhi الsalaau wasalaam fi majlis اlwaaxid an yaquul rabi kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim inuu yidhaahdo fadhi quro uu fadhiistay boqol jeer rabi kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim waa fii majlisin waaxid ma jirin fadhi uu rasuulku fadhiisto oo aanu ilaahay ku xusin bal nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xataa fadhigaa markuu ka kacayuu ilaahay xusi jiray oo kafaarat lmajlis uu akrin jiray ummadiisana uu baray nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dikriga ilaahay wuxuu ahaa mid nolosha rasuulka calayhi salaatu wasalaam maasheeyey oo meel uu ka tegey haba yaraatee aanay jirin nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim xataa markuu hurdo qalbigiisu ma seexan jirin tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii buuhi labadayda indhood baa seexda laakiin qalbigaygu ma seexdo soomku ah cibaado qiimo badan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka gaadhay soomka inuu soomo isniinta iyo khamiista oo bil walba uu ka soomo saddex maalmood ayaamulbiidka inuu soomo saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka ah yowmu carafa inuu soomo inuu soomo yowmu cashuuraa maalinta tobnaad ee bisha muxaram waxaanu ballan qaaday maalinta sagaalaadna inuu soomi doono laakiin cumrigu kumuu simin intaa horteed ayuu geeriyooday nabigeenu calayhi afdal salaati watasliim wa kaana calayhi salaatu wasalaam yuwaasilu siyaam nabigu calayhi salaatu wasalaam soomka waa xidhiidhin jiray oo laba maalmood soomkood buu isku daba qaban jiray maantuu sooman yahay caawa afuri maayo waa sooman yahay barrina waa sooman yahay inuu ka sii badiyo mararka qaarkoodna waa dhacda waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka kale isagu inaanu la mid ahayn inii abiitu yuطcimunii rabbii inii lastu kahayaatikum abiitu yuطcimunii rabbii wayasqiinii idinkoo kale mayhi buuhi nebigu calayh salaatu wasalaam habeenkii waxaan bariyaa iyadoo ilaahay iquudiyo uu i waraabiyey culimmada in badanoo ka midi waxay yidhaahdeen ilaa hadduu wax cunay ama wuxuu cabbay mid sooman ma ahaadeene quudkan uu nebigu sheegayaa calayhi salaatu wasalaam iyo waraabintan uu sheegayaa ma aha cuntadan aynu cunno iyo sharaabkan aynu cabnoo kale inuu ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey laakiin si kaluu ilaahay subxana wa tacaala u quudiyey oo awood uu ugu siiyey maalmaha isku xiga si xidhiidha inuu u soomo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabta rasuulku markii ay dooneen arrinkaa inay kaga daydaan oo ay sameeyeenba ee nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi uu kala hadlay waxau dha innaka la tuwaasil bal u fiirsada asxaabta rasuulka waxaa asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim dhaqan u ahaa jacayl ay u qabeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taa waxyaabaha ka dhasheen waxaa ka mida shiddat litisaa bihi calayhi salaatu wasalaam si xoog badan inay rasuulka ugu daydaan oo wuxuu sameeyaba inay sameeyaan khalacan calayhi wahuwa fi salaa fakhalacuu nicaalahu nebiga calayhi salaatu wasalaam oo salaada ku jira oo marka hore kaba ku tukanay ayaa kabiiska bixiyey asxaabtiina iyagoon garanayn sababta nebigu kabaa uu bixiyey ayaa ku dayasho ay ku dayaneen awgeed bay kabiiska bixiyeen markuu salaada ka baxay ayaa rasuulku weydiiyo uu yidhi maa lakum khalactum nicaalakum maxaa dhacee kabiini aad u bixiseen qaaluu ra'aynaaka khalacta nicaala nicaalaka fakhalacnaa nicaalana waxaanu ku aragnaadoo kabaa bixiyey annaguna kabi baanu iska bixinay waayo waxay maqleen ilaahay oo le subxaana wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qowl iyo ficilba waa kaga dayanaya nebiga markuu nebigu yidhi maxaad soomka u xidhiidhiseen laba maalmood soomkoodaad isugu xidheen waxaha innaka la tuwaasilu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow adiguba waad isku xidhaa marka macnuhu waxa weeye waanu arrinkaa adaanu kaaga dayanay oo tusaale noogu ah nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim cibaadada sadaqada la yidhaahdo iyo deeqsinimada waxayd cibaado darajo sare uu ka gaadhay waxaabaad moodaysay qof wax weydiisanayaa markuu u yimaado halka dadka in badanoo ka mida ay ka naxaan in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxaayey kaannahu yafraxu bisaa'iliin waxaad moodaysa kuwa bariya wax weydiisanaya inuu ku farxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hayoo la weydiiye weligii mu odhan maya bixin maayo ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu hayo rasuulku waa bixin jiray haddaanu hayn waxaa dhici jirtay mararka qaarkood hadduu wax filaayo maal adduunyo soo socda qofkii wax weydiiyey inuu idhaahdo joog xoolaan meel heblaayo ka sugayaa markay yimaadaan baa wax kaa siin doonaa siduu ku yihi saxaabiga la dhaha qabiisa radia allahu canhu haddii aanu markaa waxba hayn wax soo socdo uu filayaana aanu jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadal fiican buu odhan jiray oo alkelimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsan lafteeda ayaa sadaqada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu hayo ee uu ugu talagalay inuu qaybiyo inuu sii hayo agtiisa uu sii yaallo ayuu karaahiyeysan jiray salaad casar buu asxaabta tukiyey see bukhaari saxiixa ku wariyey salaaddii markuu ka baxay wuxuu sameeyey nebigu arrin aanay asxaabtu ku aqoon si degdega buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u kacay dadkiibuu ka taltallaabsadoo gurigiisiibuu tegey cabaar markii uu maqnaa buu soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu u fasiray ficilkaa uu sameeyey waxaa ku kalifay wuxuu ihi waxaan guriga kaga imi duhayba qiطca min adahab waa kuus yaroo dahaba gobol yaroo dahaba marka waxaan karaahiyeystay inuu gurigayga gabalku ugu dhaco gurigayga uu ku habeensado isagaan markaa soo qaybinayo dad aan kala siinaya buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu bixinta ugu degdegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa dhici jirtay dad reer miyiya inay nebiga calayhi salaatu wasalaam kalarhka ku dhagaan idhahdaan maalkan ilaahay uu kuu dhiibay wax naga sii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu hayana isagoo dholla caddaynaya uu siiyo haddii kalena uu yidhaahdo waan idaaya haddaan hayo waxaan hayo idinkamaan kaydsadeen waan idin siin lahaaye waa isu soo tilmaami jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qaar buu nebigu siiye xoolo fara badan markaasaa kuwii kale iyagoo u tilmaamaya waxay yidhaahdeen ina muxamada yucطi caطaءa man laa yakhsha اlfaqr alxadiid fi lbukhaari wa muslim maxamed wuxuu wuxuu bixinayaa qofka aan faqri iyo baahi ka baqanahayni sida wuxuu u bixiyo faqri iyo baahitoona nebigu alayh الsalatu wasalaam kama baqanahayn kaana haniya biاliimaani wاlqanaaca wuxuu qani iyo hodan ku ahaa iimaanka ilaahay uu ku arsaaqay iyo qanaacada ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey walaalayaal cibaado wanaagga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo xaqiijinta uu xaqiijiyey addoonnimada ilaahay subxana wa tacaala addoon uu ahaa ee ilaahay markhaatiga uu uga noqday asbaab bay lahayd asbaabtaa innaga lafteennu haddii aanu la nimaadno waa ku dayan karnaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam asbaabtaa kow waxaa ka alcilmu billaah inaad ilaahay aqoon u yeelato oo aada barato ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo amaradiisa iyo waxa ilaahay oo addoomihiisa u diiday sharcigii ilaahaya subxaana wa tacaala nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kaana kaana aclama annaasi billaah dadka ka ilaahay ugu yaqaana buu ahaa qofka ilaahay si dhaba u bartaana yuxibuhu wa yucadimuhu xaqa almaxabati waatacdiim ilaahay waa jeclaanaya waa weyneynayaa jacaylka iyo weyneynta dhabta ah waxaanu xaqiijinayaa maqaamu alcubuudiya manaasisheeda oo dhanna waa gaadhaya addoonkaasi addoommadu inay ilaahay caabudi waayaan ama ay yaraato cibaadadoodu oo mid daciifa oo weyda ay noqoto waxyaabaha sabab waxaa ka mid ah aljahlu billaah jahliga ilaahay subxana wa tacala ay kaga sugan yihiin asbaabtaa waxaa ka mid ahaa khashyatuhu min allahi subxaana wa tacaala baqaha ilaahay uu ka baqanaayey baqa cilmi ku dhisan wman carafa allaha subxaana wa tacaala khashiyahu ilaahay qofka si dhaba u gartaa ilaahay waa ka baqanaya ilaahay qofka ka baqdaana yahaabu llaha wa yucadimuhu ilaahay waa hayb ka haybadaysanaya waana weyneynaya ilaahay subxana wa tacaala markaasi ayaa baabka cibaadaadku u furmayaa oo addoonnimadii ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala sida ay tahay uu uga soo baxayaa oo u xaqiijinaya waa ka yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaaya rag isku dayey cibaadada inay dhaafiyaan halka uu nebi maxamed gaadhsiiyey isagoo u sheegaya inaanay cibaado ku dhaafi karin rasuulka calayhi salaatu wasalaam inii la akhshaakum waaclamukum billaah bukhaari iyo muslim baa wariyay min xadiidi anas anigu waxaan ahay kiina idinku alla cabsi badan ilaahayna idinku yaqaana marka labadaa sifaan halkii u sarraysay ka gaadhay cibaadadeeduna labadaasay farac ka tahay si kastoo aada u dadaashaan suurtagal maaha inaad baabka cibaadada anigay ugu dhaaftaan oo darajada aan ka gaadhay iyo mansilada aan gaadhsiiyey inaad dhaafisaan suurtagal maaha anigay igu dayda intaa aan sameeyo wixii aan khasaais ahayn ee aan igu gaar ahayn sameeya weeyaan macnuhu ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadu inoo abuuray inaynu xaqiijinno waxyaabaha sabab inoogu noqon karo waxaa ka mid ah inaynu ogaano inay sharafteennu ku jirto fi dunya walaakhira waxaa ka mid a sidaasoo kale inaynu ogaano yowma alaakhir oo a maalin ina sugayso weliba aada inoogu soo dhow oo ilaahay uu sheegay inay aada u dhowdahay iyo muqadimaadkeeda hordhaceedaoo geeriduba ay ka mid tahay iyo qabriga la gelaayo waxaa addoonka anfacaaya fii macaadihi ila allah xagga ilaahay marka loo celiyo ee addoonku uu ku intifaacayo sabab u noqonaaya ilaahay raxmadiisa inuu helo iyo naciimkiisa inay tahay taxqiiqu lcubuudiya addoonnimadaasi in la xaqiijiyo cumrigu aada iyo aad buu u gaaban yahay cumrigeenna badankiisuna wuxuu ku baxaa waxaan cibaado ahayn haddii aynu xisaabino dadka qaarkood baa waxay xisaabiyeen bisha rabadaan waxay dhan haddii soddon maalmood laga soo qaado oo la dhammaystiro waa toddoba boqol iyo labaatan saacadood bal toddoba boqol iyo labaatankaa saacadood inta aad cibaado ku jirta adigu xisaabi maalintana qiyaasta ka qaado maalinta qiyaasta ka qaado iyo habeenka oo afar iyo labaatan saacadood intaad hurudaa intaad adduunyo ka shaqaynaysaa intaad waxaan macno lahayn ka hadlaysaa amaba si aad samaynaysaa aad ku foogan tahay bal isu gee marka dadka dhexdhexaadkaa la xisaabiyey toddoba boqol iyo labaatankaa saacadood marka laga jaro qofku intuu hurdo iyo intuu adduunyo ka shaqaynaayo iyo intuu wax cunayo intuu wax cabbaayo waxaa ka soo xaasilgaroobay wuxuu noqday dhexdhexaad ahaan lixdan saacadood lixdan saacadood waa shan maalmood weeye waa khamsatu ayaam macnaa bishii rabadaan markii laysku celceliyey macnaheedu waxay noqonaysaa cibaadadan aad tirsanaysa aada leedahay aada baan u cibaadaystay aad ku faraxsan tahay shan maalmood cibaadadood inaanay ka badnayn subxaana allah cibaadadana inkastoo aada farabadiso marka ilaahay la hor tago yowma alqiyaama ee naartii oo cartabaysa aada aragto ee biriishkii la duldhigay lagu idhaahdo mar cibaadada maanta kula weyne kula badani wax yar bay kula noqonaysaa qof walibana wuxuu jeclaysanayaa qof xumaa iyo qof wanaagsanaa qof caabid lilaahi ahaa iyo qof mucrid can ilcibaada aha mid cibaadada ka jeestay in dib loo celiyo waa ka yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah oo fii saxiixi iljaamic wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii mid idinka idinka mida min yowmi wulid maalintuu dhashay laga bilaabo ilaa yowmi an maata harama laga gaadho ilaa maalintuu gabow u dhintay macnaa ma aha qof xataa geeridu ku soo degdegtay isagoo dhallinyara dhintay ama cumrigiisuu dhexdhexaad yahay waa qof gaboobo cumrigiisuu dheeraaday oo gabow u dhintay haddii midkiin maalintaa u dhashay ilaa maalintaa gabowga u dhashay jura wajhuhu cala alardi fii daati illaah wejigiisa dhulka lagu jiido iyadoo arrintaasi ah ilaahay daraaddi si ilaahay raalli uga noqdo la xaqarahu yowma alqiyaama arrinkaasi wax aada ula yar buu noqon lahaa maalinta qiyaame maxaad u malaynaysaa iyada oo cibaadadu wakhtiyadeenna aada ay ugu yar tahay oo mar walba boqolaal jeer waxyaabaha kale ay ka badan yihiin aynu ku sabirno cibaadada baaraka allahu fiikum siduu ugu sabray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam naftana aynu kula jihaadno naftuma jecla culaysna waa ku tahay waxay u baahan tahay in lagula jihaado ilaa marka dambe ay qabatimayso oo iyada lafteedu cibaadada ay u soo aroorayso oo ay jeclaysanayso ilahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa inuu taa ina waafajiyo inuu inoo yasiro kudayashada nabigeena calayh الsalaatu wasalaam fi taxqiiqi اlcubudiyati wagayriha wallahu aclam wsala اllahu calaa nabiyina mxamed wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynan ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online waakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed